Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somalilan ayaa olole la xiriiraya shilalka baabuurta ka bilowday kontaroolada magaalada Boorama. Shaqaale wasaaradda oo kaalada sa ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Awdal ayaa fuliyaya howlo lagu hubiyawa leesamada darawalada buugta ee baabuurta iyo sidoo kale warqad caddeeyaysa badqabka baabuurta si la yaraayo shilalka baabuurta oo sii badadayana. Isku duwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka gobolka Awdal kulmiye Maxamed Cusmana iyo hano kumide howlwadeenada wasaaradda oo ku guda jirana ololahaasaya halka waxaan maanta ku nimidnay kantaroolka magaalada kormeer baan ku nimidnay maanta wixii ka dambeeya waxaan joogtayna wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gaadhi aanan b b g soo marin kantaroolka kama gudbayo b b g-gu waa sharci gaadhi walba waa inuu b b g-ga maraa maanta waxaan kormeerka ugu nimidnay waxa jooga shaqaale ka shaqaysa kantaroolka b b g-ga la shaqeeya annagoo shaqadaa maanta agaasimu noola joogo waxaan ugu nimidnay kormeer kormeerkaasi wuxuu soconaya weligiiya marka annagu waxaan joogtaynaynaa gaadhi aanan b b g soo marin kantaroolka ka gudbi maayo waxaan jeegaraynayn oo kale liisanka buugga gaadhiga iyo waxaan wacdigelin ka wadnaa in gaadhi kastiba bisha kowdeeda la bilaabi doono komishanka ayaba dadqabkooga in la hubiyo dhammaantood waxaa maanta oo bisha ay tahay iyo bisha juun aannu ka bilownay ololo aannu ugu kuurgalayno darawallada waxaannu olole iyo shaqo aannu maanta ka bilownay gobolka awdal taasoonu ugu kuurgalayno darawallada aannu ku hubinayno inay wataan sharciga ugu dhammaystiran yahay inay liisankii wataan sidoo kale gawaadhida ay wataan b b g-gi uu leeyahay tali ku-xigeenka ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka awdala daahira qalangleh iyo weliba uusan sheegay in awaamir laaku saari dadkan haysana leysimada darawalnimada gaadhi aan badqabkaa marinuun lahayni maanta laga bilaabo halkan kama gudbayo waxaan u sheegaynaa gaadiidleyda iyo dirawaliinta inay sidaa u ogaadaan ay ku tala galaan annagu waxaan nahay fuliyayaashii awaamiirta qaranka ka soo baxa waannu fulaynaynaa sidaa ha loo ogaado aad baan u kaantaroolnaa cid aan sharciga lahaynaa u gudbi mayso xadhigga kaantarool ka gudbi mayso cidna lagama tashanayo shaqaduna way soconaysaa agaasimaha waxda gaadiidka iyo farsamada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka somalilan muuse yuusuf ibraahim ayaa sheegay in dadaaliya wasaaradda kabiyahayta wadooyinka si lanku hortaga shilalka dhiyaayaha markasta